waa muuqaal kooban oo macno weyn xabaarsan goordhow ayaana internetka lagu arkay sidiisaba waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo howlgalla ka fulinaya deegaanada lafoole iyo sidoo kale ceelasha biyaha wadada laamiga ah hees ku xirta afgooye iyo muqdisho gaar ahaan aagga ceelasha biyaha iyo lafoole ay ciidanka mujaahidiinta ku sugan yihiin sida muuqaalka lagu arkayo wadada waxaa si nabadgelyo ah ku maraya gaadiidka dadweynaha kuwaasi oo marxabeynaya ciidanka mujaahidiinta mararka qaar gaadiidku way istaagayaan waxayna la sheekaysanayaan ciidanka mujaahidiinta iyagoo takbiirsanaya waxaana laga dareemayaa in dadweynuhu si aad ah ugu faraxsan yihiin ciidanka mujaahidiinta oo soo gaaray deegaanadaas muuqaalka ayaa si aada ugu faafay internetka wuxuuna daba socday sawiro dhowaan laga faafiyey ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanada ceelasha biyaha iyo sidoo kale lafoole muuqaalkan ayaa runtii waxa uu ka tarjumayaa sida dadka magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhow degan ay ugu faraxsan yihiin in mujaahidiinta al-shabaab ay soo gaaraan deegaanadaas si ka duwan sida ciidanka dowladda federaalka ay sameeyaan in gaadiidka ay joojiyaan oo lacaga ay ka qaataan mararka qaar laga yaabo in darawalada la dilo amaba sidoo kale jirdil loo geysto waxay dadka shacabka ah si nabadgelyo ah ku marayaan waddada iyaga oona ku faraxsan sida laga dareemayo joogitaanka mujaahidiinta deegaanadaas iyo sidoo kale howlgalka amni oo ay halkaas ka fulinayaan ciidanka mujaahidiinta waxaana laga dareemayaa dadweynaha oo muuqaalka kasoo muuqanaya sida ay u takbiirsanayaan amaba u dhool cadeynayaan